bismi illaahi raxmaan raxiim siaad ogtihiinba wax cadaawo u eg baa xerada weli aan soo galay imika ahaan xaaladu way degan tahay gacantaydana waa ku jirtaa wixii soo biiraa khasaara gacayna waan nii sheegi doonaa haddii ilahay
xaggee wax ka soo galeen macnaha xerada ma gudaheeda weerarka uu ka dhacay mise agagaarkeeda
may xerada agagaarkeeda weeyaan duulduul gudaha soo gaadhayna waa jiraa isku day cadaawe oo oo nabadda soomaaliya kasoo horjeeda wax u eegun weeyaan waxaan arki jirnay marka horeba weeyaan imika ahaan xaaladdu siday tahay way degan tahay gacantayda waa ku jirtaa wixii khasaara wixii cadow halkaa jiray iyoka waa lagu fashiliyey wixii kale dee jirana waa nin sheegi doonaa imika ahaan war faahfaafiya kuma siin karayo waan ku jirnaa hawsha waaya cali xaamudow anigii dhegaystayaasha bal waxaad noo sharaxdaa sida lagu soo weeraray dhinaca laga soo weeraray xarunta cidda markaasi joogtay weerarka nooc uu ahaa intaa u nasiya haddii aadan wax faahfaahina ka bixinin khasaaraha haba yaraatee siday wax u dhaceen iyo halka ay joogtaan nii sheegay siday se wax u dhaceen imika ahaan niima sheegi karayo waanan fiirsanaynaa xeradu waxay leedahay nabadgelyo xaamaha imika way fiican tahay waa la degan yahay wixii dhacayna iyo sida wax u dhaceen imika ahaan waan ka fiirsanaynaa waa wax badanoo in la fahmo la doonayo baa jira meesha waa hagaag ugu dambeyntii bal waxaad ii sheegtaa weerarka ma weerar ismiidaamin oo qof uu soo qaaday buu ahaa ma ciidamo iswataa soo qaaday ma baabuur qaraxaha lala soo beegsaday meesha oo lagu soo galay weerar nooceeya ayuu ahaa marka weerarka siduu u dhacay isku day intaba wata iyaa la isku dayey laakiin foojignaanta ciidanka amisom iyo ciidamada nabad sugidda soomaaliya xerada hareersan intuba hawshooda way qabsadeen sidaas weeyaan waxaan uleeyahay waanu ka fiirsanaynaye imika ahaan halkaa haynoogu joogto khasaaraha maxaad nooga sheegi kartaa marka
khasaara de cadowgii isaga waa la waa la fashiliyey laakiin khasaaro aan imika sheegi karaya ma jirto waxaan ku jirnaa tiro iyo fiiro guud oon eegayno wixii dhaawac iyo wixii jira